waxaanu samaynay tirakoob xildhibaan kastaba inta jeer uu joogay inta jeer uu maqnaaday boqolkii inteeda kalagalkiisa uu noqday laba siyaabood baan hawsha wadnaa mid waa negative mid waa positive xildhibaano ayaa jira toddobaatan iyo shan fadhi oo golahan u yeeshay boqolkiiba boqol qaar ka maqan boqolkii sagaashan qaar maqan kan ugu yar wuxuu maqan yahay boqolkii konton iyo kow in alla intii oo boqolkii konton iyo kow kor ka martay mushaaradoodii gumadooda dhan waanu joojinay waxaanu u dirnay guddiga anshaxa wax gudma ah la siinaya ma jirto ilaa guddiga anshaxa uu soo fasaxo waxaa kaloo jira dhowr iyo labaatan xildhibaan ayagana sidoo kale maqnaanshahooda maqnaa ayagana waxaanu ganaaxnay min lix boqol oo doolar wuxuu hadda ka dambeeyana sidaasaan ku soconayna waayo marxalad waxaanu gelaynaa baarlamaanka loo baahan yahay golahan inuu shaqeeyo waxaa jiri doona ka hadalkii dastuurka imaanaya waxaan u baahan lahay xildhibaan inay joogaan qofkii maqnaada sidii uu rasaas uu qabo haddii toddoba maalmood ka badan uu maqnaaday oo haddana oo markaa lixdii boqol laga jaray maalin kasta oo maqnaadana boqol doolar laga jaraya marka ayaa wedarka aad iyo aad mahadsantiinka iska ilaashan